mas-uuliyiintun oo ku dareeratay maamulka dowladda hoose degmada baydhabo iyo agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhowrka iyo weliba iyo isbuucii afaraad magaalada baydhabo kuwadana ololo laka wacigeliyo ardayda dhigadaasa iskuulada magaalada baydhabo iyoona maamulka iskuulada iyo deersi ayaan aqabyada guud ee loonku tiragalay nadaafada si ardaydi oon ku qeyb qaadan nadaafada iyo biliixanagowka degmada baydhabo ankore maamulka iskuulka gabdho ee cabdala deerow isaaq ee magaalada baydhabo usa qaybto ku ay iskuulada lanqobdi wacyigelinta iyo weyba ku hadalay wacyigelinta maamulka dowlada hosuusa kuwada magaalada baydhabo maamulka degmada baydhabo qeybasha shalgadiisan oo iniska jaraan gudoomiye ku-xigeenka degmada gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha dhallinyarada gudoomiyaha faydhowrka qeybasha shalgadiisan waliba ninsheenana agab iniska jara fiiltarihii biyo iyaalka markii nadaafada qalabkii nadaafada oo gabrooga isticmaalayeen saabuntiiyo madi markaasay oo barnaamijyadaasay dhiyan jeermisgalnya isku dhiga fadeen eed iyadaan ka mahadsanyin maee markii inka horeyti degmada iyo walna siyaas waa gacan wiinganihayt eedi iyada mayla eraayiso nin garab surunta waliba lanaa dadaalkiisan haddi wadan koo ku sii bileerinlay sii wadaa iskoolka siinbaahanyi iskool gabreedo gabarnimo walba baahadiyo badanta waa eed iyada mahadsantiin dhanka kale agaasimaha waaxda faydhowrkiyo caafimaadka ee degmada ayaa ku hadalay muhiimadda wacyigelintu jeekasiisan argaytanba mayba ka jarna shaqo howleedkeen oo ahaay barnaamijkii wacyigelinta arrimaha nadaafadda iyo deegaanka dowladda hoose ee degmada baydhabo kaasoo usataabageliyaas yani waaxda caafimaadka faydhowrka dowladda hoose nageeka may maraahaynahe isbuuc iyo afaraad oo barnaamijka usniin socdu may habooqana iskuulka gabrooy abdalla deerow ee magaalada baydhaba iskuulka geek may ka samaynahe wacyigelin ku saabsan arrimaha nadaafadda iyo sida la ilaali lahay deegaanka degmada baydhabo iyo ko meelalaha ku muujiyo doorka gabdhoya ku leeyin guud ahaan bilicda iyo nadaafadda dowladda hoose ee degmada baydhaba geeka barnaamijkan maybaa la jaray oo iskuul abdalla deerow jaanisan halay intii qalab nadaafadeed iskuulka la jeeyey oo guud ahaan isku koobayey qalabkii lan isticmaalay filtarka biyaha intii biyohilka filtaray si lan hela biyo nadiifa lan hela si la mida waxyaalihii oo bersonal hygiene-ka qofku isu isticmaali lahay haddii hadlay saabuunta haddii hadlay waxyaalihii kale oo dumarka ay isticmaalaan iyo walila hal maala oo bersonal hygiene-ka laga talagalay iyo hadeersani ahmiyadda la kaleeyay ba guud ahaan intii iskoolaadka ka yaalan magaalada baydhabana isla deersi barnaamijkan anka dambeyntii gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo iyo gudoomiyaha ururka bilaanta ee degmada baydhabo iyo waliba bulshadan kabaagana in lagu wada shaqeeya ololo nadaafada guud iskuulkan iskuul oo gabro besa linka talagalayo oo wiilal maka dhex jaran taas naftirsha wal nadaafadda lagu shaqeeyaa yaa yaa ka dardaarmaana marka dee waqtiyadii fasalada ira fadeena warroog irina fadhiidan maamoyinka oo iskoolkun haka jabhadeeyan hataa ma ogsana iskoolkun oo maylera qeebagaas dembe oo wala hataa nlahayne maylera isu oyo iska kaashideen maylera dahabsho gadeen oo iska taxluujeen oo kasuubiyeen ogo intaas dhan may juudeen biyaayeen macnaha gebro gebro gebro walbardenga yaka jarti eeda anka mahasanyin juhdiga dheer oo yoha galen oo gebro walbaren geeka gebrooga iskool abdalla deera walka barden oo meel kasta shalgadisinka shaqeehayan taaseedi eed farxad wiin unaningata oo maamulyaalkana farxadangata oo iskoolka abdalla deera una farxadangata eed tankala isigna walila siinkufadeeyahan sida maamulyo ay macalimiinta haataw nagtan oo intun arday ee wal habareen intaasa kuwe ila dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare habareen isigna hadhow dadka inta ku baha mayla faday macalimiin nagatan jaamicii nagatan oo oo isin waa inis qobatan idin walan qobatan dadka daraskin ay walan qobatan soomaalida ilaahay walan qobatan macalimiintiin walan qobatan ala faday maamulka dowladda hoose degmada baydhabo iyo wadaad dadaalo laka dayactiro guud ahaanba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay